mid ka mid ah diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee muddada dheer safiirka ka ahaa dalka masar cabdulaahi xasan maxamuud ayaa ku geeriyooday maanta magaalada qaahira sida ay sheegtay dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi ka diray geerida diblomaasiga waxaana uu sheegay inuu udub dhexaad u ahaa xiriirka soomaaliya iyo wadamada carabta khadka telefoonka ah ee dalka masar ayaan kula xiriiray cali cumar afrax oo loo yaqaano cali bashiir oo ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee ku taala dalka masar waxaana uu iga warramay geerida safiirka
safiirku wuxuu xanuunsanaay muddo shan iyo afartan iyo shan cisho ah ayuu xanuunsanaay xanuunkaas ayuuna u geeriyooday saakii markay ahayd tobankii subaxnimo ee waktiga qaahira dabcan xanuun ayaa hayay waayahan dambe oo sokor iyo tiker iyo cuduradaas lagu qabay marka xanuunadaas ayuu u geeriyooday ilaahayna sabir iman allah ka siiyo ahladii iyo qaraabadii iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan afka inta afka soomaaliga ku hadasho waa gartay marka wuxuu ku geeriyooday cisbitaal buu ku geeriyooday mise guri wuxuu ku geeriyooday isbitaalka la yidhaahdo isbitaalka ciidamada dalka masar ee leeyihiin oo la yidhaahdo mustashfa quwata musalaxa isbitaalkaas ayuu ku geeriyooday isbitaalka xooga dalka ciidanka masar ay leeyihin ayuu ku geeriyooday
waxaad markaa cali bashiir iga warantaa muddadii uu joogay dalka masar ee safiirka uu ka ahaa bal waxyaabihii uu qabtay hadda lagu xusuusan karo maxaa ka mid ah dabcan safiirku muddo muddo aada u dheer ayuu joogay dalkan wuxuu ka ahay diin oo safiirada oo dalkan jooga o dhan asiga ayaa diin u ahay dalkani wuxuu yimid kun sagaal boqol iyo sagaashankii january ayaa laga laga loo soo magacaabay inuu noqdo dambiraha soomaaliya ahna wakiilka joogtada jaamacadda carabta dabcan safiirku ummadda soomaaliyeed wax badan ayuu u qabtay sidii heshiisyadii ugu horeeyey ee dalka soomaaliyeed loo qabtay adisababa uu ka qayb galay asiga uu wafdiga jaamacadda carabta hogaaminayo waxyaalaha lagu xasuusan doono waxaa kamid a ardada soomaaliyeed ee dalka masar joogto inuu deeqo waxbarasho oo inta badan aada ugu raadi jiray asiga uu marka hadda ugu dambeysay gaarsiiyey deeqtii waxbarasho ilaa laba boqol oo minxa ah kana dhameeyey madaxweynaha hadda dalkan jooga abtiftaax cic dabcan wax badanoo lagu xasuusta way jiraan arrimihii furitaanka in dib loo furo xoolaha soomaaliyeed dalalka carabta waagii lagu sooday cudurka rift valley asigoo halkaas khudbo aada iyo aada u xasaasa ka jeediyay jaamgolaha jaamacadda carabta waxyaalo badan oo shirkii carta ayaa kamid ahayd doorka uu ku lahay dabcan safiirku wax badan ayaa lagu xasuusan doonaa hadda kuma soo koobi karo taarikhnolodeedkiisa oo dhamaystiran waa gartay sida muuqata muddo dheer ayuu safiirka hayay safaaradda soomaalida ee ku taala dalka masar maxaa muddadaa dheer suuro geliyey inuu halkaa joogo dabcan waxaa suurtageliyey sababaha la xiriira dalku maadaama aysan helin dawladii dhexe markay burburtay dawladihii dambe oo kumeel gaarka ahay awoodo badan uma laheen inay ku degdegaan bedelada safiirada safiirkan wuxuu kamid ahay safiirada dib oo ka haray safiiradii soo jireenka ahay dalka ramsi ayuuna u ahay safiirada soomaaliyeed oo dhan oo safaaradaha joogo wuxuuna ahay nin aada iyo aada ugu xeel dheer sida loola tacaamulo carabaha oo dhan sidaas ayaa keentay inuu sii ahaado safiir joogto ah waxaa la joogay muddo afar sano ah wax badan ayaa ka ka kororsaday ee ugu horeyso siyaasadda carabeed iyo siyaasadda bariga dhaxaba iyo sida loo jeediyo lagjarada markii lasoo fadhiisto golaha carabta asiga oo mar walba diyaari jirayo khudbadaha madaxweynaha runtii wax badan ayaa ka kororsaday diblomaasiyin diblomaasiyadda iyo sida loo loola hadlo dadka boqorada ah ama sida loo diyaariyo khudbadaha madaxweynaha waxaad markaa iga warantaa da-diisu imisay ahayd safiirku wuxuu dhashtay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii wuxuuna ku dhashtay degmo la yiraahdo emay ee dhulka soomaalida dhulka maamulka soomaali galbeed wuxuu ka tegay sideed caruur ah lix wiil iyo laba dumar ayuu ka tegay xaasna laba xaas ayuu ka tegay goormaa lagu wadaa in safiirka la aaso dabcan waxaa la qorsheynayaa in loo qaado dalka soomaaliya saaki waxaa ka tacsiidayay madaxweynaha jamhuuriyadda oo nala soo xiriiray iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaankaba marka waxaa suurtagal ah weli in loo qaado dalkii soomaaliya lagu soo aaso laakiin weli qorshaha hadda waan wadnaa arrintaasi waktiyada soo socdana waan idaacadaha waan ka dayi doonaa waktiga la qaadayo iyo waktiga dalka masarba lagula dukan doono janaasada maadaama uu ahay hormuudka safiirada ee dalkani jooga
kaasi waxa uu ahaa cali cumar afraax cali bashiir oo ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee ku taala dalka masar waxauu goor dhaweyd iigu warramayey khadka taleefonka ee magaalada qaahira